waxaa haddaba goordhoweyd khadka telefoonka aan ku waraystay kusimaha agaasimaha hay-adda nabad sugidda ee niisa yaasiin cabdulaahi farey oo isna dhinaciisa beeniyey hadalka ka soo yeeray ehelada mukhtaar roobow waxa uu ii sheegay in mukhtaar roobow uu ku sugan yahay guri ku dhex yaalla xayndaabka xarunta niisa amnigiisuna uu sugan yahay waxa uu ii sheegay in mas-uuliyadda ugu badan ee niisa ay hayse ay tahay in isaga la ilaaliyo waa mukhtaar roobowe waxaana uu sheegay oo kale in noloshiisa iyo amnigiisa ay u hayaan sidai ay ku sheegeen warqaddii uu soo saaray waxauu intaas ku daray inaysan jirin wax ku kalifaya inay abuuraan waxyaaba aan jirin waxaa kaloo uu sheegay gaashaanla sare yaasiin farey inaysan jirin caafimaad darro ama culays gaar ah oo haysta mukhtaar roobow isagoo ka hadlayay shuruudaha uusan buuxin mukhtaar roobow kuwa ay yihiin waxa uu sheegay in haddii qofka la wanaajiyo inaysan ka dhignayn inuu shuruudaha wada buuxiyey waxa uu intaas ku daray inaysan haatan mukhtaar roobow u haynin arrimo siyaasadeed balse loo hayo amnigiisa iyo ilaalinta amniga dadweynaha sida uu hadalka u dhigay waxaa kale oo uu sheegay gaashaanla sare yaasiin farey in mukhtaar roobow oo la sii daayo ay ku xidhan tahay isaga iyo dowladda guud sida uu hadalka u dhigay